أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa subaxnimo khamiis ah taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu waaweyn weerar qorshaysan oo khasaa'ir lagu soo gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dowladda cadowga ah ee turkiga ayaa sheegtay in markabkii labaad ay u soo dirtay soomaaliya xilli dowladdaas boob xooggan ay ku hayso khayraadka badda iyo barriga soomaaliya askarta xabashida etoobiya ee ku sugan deegaanno ka tirsan gobolka gedo ayaa la saftay murtad axmed madoobe xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada iyo maamulka shaadaldirirka jubbaland odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta qabaa'ilka dega wilaayaadka islaamiga ah ayaa si weyn u boogaadiyey suldaanka cusub ee beesha hadame kooxda riddada soomaaliya ayaa joojisay duulimaadyada diyaaradaha rayidka ah ee degmada doolow ee gobolka gedo wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan darawalkii gaarka ahaa ee madaxii hore ee maamulka dabadhilifka soomaali galbeed ayaa ka badbaaday iskuday dil kadib weerar ka dhacay magaalada adis ababa
عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeenna kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkaas oo dhammaystiran weerar qorshaysan oo khasaa'ir lagu soo gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen marwaan moxamed xafidahullah ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay howdhal qorshaysan ka fuliyeen inta u dhexaysa degmada afgooye iyo deegaanka warmaxana geesiyada towxiidka ayaa beegsaday isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiila ee tuulada waraawoole waxayna mujaahidiintu howlgalkan ku dileen hal askari oo murtad ah oo ka mid ahaa maleeshiyaadka riddada ee isbaarada goobta u tiilay sidoo kale waxay mujaahidiintu weerarkan kusoo qanimaysteen laba mooto oo ay lahaayeen murtadiinta waxayna isbaaradan ahayd mid maleeshiyaadka riddada ah si aad ah ugu dhibaateeyaan dadka iyo gaadiidka safarka ahaa dhanka wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada murtadiinta ee xero koobaad ee degmada dinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allaah duulaan kaga sugan yahay wilaayada baay geesyada towxiidka ayaa har iyo habeen fuliya weeraro kala duwan oo lagu naafeynayo cadowga allaaha ee duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ah mahadsanid aqoona marwaan dowladda cadowga ah ee turkiga ayaa sheegtay in markabkii labaad ay u soo dirtay soomaaliya xilli dowladdaas boob xooggan ay ku hayso khayraadka badda iyo bariga soomaaliya walaalkeen nuur cali warsame abushayba xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya nidaamka daaqoodka turkiga ayaa sheegay in markabkii labaad oo ay leedahay uu ku soo xirtay dekedda weyn ee magaalada muqdisho markabkani ayaa ka qayb qaadanaya boobka shidaalka soomaaliya ee dowladda turkiga ka wado xebaha dalka soomaaliya saraakiisha safaaradda turkiga ee magaalada muqdisho waxay sheegeen in markabkan uu caawinayo markab kale oo dhowaan ku soo xirtay dekadda muqdisho kaasoo dowladda turkiga ay sheegtay inuu sahmin iyo shidaal baaris ku samaynayo xeebaha soomaaliya kooxda riddada soomaaliya ayaa kal hore dowladda daaquudka turkiga u saxiixday inay boobto shidaalka iyo khayraadka dhex xigaaga xebaha badda soomaaliya shukran akhuuna abushayba askarta xabashida etoobiya ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolka gedo ayaa la saftay murtad axmed madoobe xilli uu sii xoogaystay khilaafaadka ka dhex taagan kooxda riddada iyo maamulka ashahadala dareerka jubbaland warkaasi war kaloo ku saabsan kooxda riddada soomaaliya oo joojisay duulimadyada diyaaradaha rayidka ee degmada doolow ee gobolka gedo waxaa inoo eegaya walaalkeen cazaam carafaad haye cazaam wararka ka imaanaya gobolka gado ayaa sheegaya in saraakiil ka tirsan ciidamada xabashida etoobiya ee gacanta ku haya degmada doolow ay gacanta ku dhageen ilaa iyo lix sargaal oo ka tirsan ciidamada riddada ee muqdisho looga arrimiyo ciilawardi ayaa sheegay in saraakiisha la qabtay saacado kadib markay kasoo degeen madaarka macamalka ee degmada doolow saraakiishan la qabtay oo muqdisho laga soo diray ayaa ku wajahnaa degmada ceelwaq waxayna doonayeen halkaasi ay uga sii gudbaan jumada hoose si ay u abaabulaan dagaal ka dhanna maamulka murtad axmed madoobe saraakiisha ciidamada xabashada etoobiya ee lixdan ruux gacanta ku dhigay ayaa waxay ku xireen saldhig ku yaala degmada doolow halkaasoo su-aalo lagu weydiinayo wararka qaar ayaa sheegay in axmed madoobe uu codsaday saraakiisha kooxda xasan ka tirsan loo soo gacangeliyo si baaritaana loogu sameeyo dhanka kale kooxda ridada ayaa joojisay duulimadada diyaaradahay aadi lahaa magaalada doolow sababa la xiriirtay lixda askari dhowaan laga soo diray muqdisho laguna xiray doolow kuwaasoo ciidamada xabashada etoobiya ee gacanta ku haya garoonka doolow ay qabteen laguna sheegay xubno ka tirsanaa laamaha amniga kooxda ridada kuna socda jubbaland mas-uuliyiinta hay-adaha duulimada diyaaradaha murtadiinta siday xaqiijiyeen waxaana loo sheegay in safara rayidku ay bilaaban karaan oo keliya haddii lixda sargaal lagu soo wareejiyo madaxa sirdoonka riddada gobolka gedo mahadsanid cazaam odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta qabaa'ilka dega wilaayaadka islaamiga ah ayaa si weyn u boogaadiyey suldaanka cusub ee ay yeelatay beesha ansaartee hadame faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen cabdilkhani maxamed xafidahullah iyadoo bilowgii toddobaadkan ay dhacday munaasabad ballaaran oo lagu caleemo saarayay suldaanka guud ee beesha hadamee suldaan maxamed xasan bunow islamarkaana kalimaad kala duwan ay ka jeediyeen mas-uuliyiin waxgarad iyo salaadiin ayaa dhankooda waxaa si weyn usoo dhoweeyey suldaanka cusub salaadiinta wilaayaadka islaamiga salaadiintan oo qayb ka ahaa martisharafkii safarada dheer usoo galay ka qaybgalka xafladan ayaa si weyn usoo dhoweeyey dhankooda suldaanka cusub ee kusoo biiray golaha dhaqanka soomaaliyeed waxayna beesha kula dardaarmeen inay si wanaagsan ula shaqeeyaan wakhtigoo dhammaaday dartiis magaca ansaarnimada soomaaliya oo dhan waa gaaray dadka muslimiinta oo dhan quluubtooda ku taalliin dal iyo dibad waa laga warhayaa ansaarnimada marka adika lama bixinina ummadda idinbaxa saa isku taqaaniin maahna waa sida laydii yaqaan waxaan leehay jidkaa dariiqaa jihaadka gacanta kusii haaya ummadda horseed u noqda dadaala inta kalena waa idinku daysanaysaa waxaan leehay walaalka la duubay allaha ku sugaan leehay wax kalena laguma dooran ummaddan ilaahay qabuulku kuu geliyey kitaabka ilaahay ku horkac annaga dhan lagu horkac ma ahid suldaan qabiil ma ahid suldaan ummad muslimiin oo dhan ayaad suldaan u tahay may haddu oragna reer hadama malaab guud ama suldaan guud oo reelkidhoon dhahay oo muslimi ha dooren lankii haysin ha doorteen oo umuto ini kitaabka ilaahay ka hogaamiye ha doorteen unuuna siina doornay waana aqbalnay waana siinagahay allahu akbar allahu akbar uniina qaadani waana siina doorni waana siina caleema saarni aqbalneesanin hadhoowanin tan saddexaad walaalkama in lahaa gorodeen lanka fayl runtii islaamka walowgi muslimiintan waqtigaa talaka jara haddii aad safar baasi magaalo blankool gudhariide arowsadee halkay intasadee milasadee baawur arkay walala sare dadka muslimiinta safarkay kuga badaan mahayn lanka lanfayle asarji dirisa anu gorodaa may kala dardaaramiya ka gebagabaayey walaalaha qabiilka doorad in la garab jiro hata walsheeni annagana walsheeni walku tabay innaga waxaa kale marka sii dardaarmaynaa suldaanka la doortay maanta xil ulusaa loo dhiibi sida annaga shalay uleesna loo saaray loo saaray asigana waxaan leenahay xilkii lagu saaray ilaahay kuu fududay walaalaha inta ku jira waxaa ka daran kuwa qoraxda taagan oo banaankan taagan intaas dhammaanteeda xambali ay waaskay suldaanka u qabaan waay iyo walaalaha muslimiinta u imaaday asigana waxaan leenahay waan kula dardaarmaynaa waxaa mujaahidiin ah oo idda ka dhalatay gobol kasta ay maanta taagan yihiin ninka hoos imaan doona waa adiga in laga warqabo si walaalihii horaan u sheegeen iddana waxaan leenahay walaalkii sidaa u qaadeen inaan idinla qaadnay haddaan nahay reer gibus gudahaan allahu akbar bacdallaahi mahaddaasiisiin iskuullaadkan kale dadka ugaaskan dooradii dad eed sharafan le wanaag badan deeqsi e geesiyaal e iyo laka ogi elankan isin doorateen hadda intan qarashan laka bi ununa markhaati ku ana waana safaynahan dhawaayan in lala shaqeey shughul riyuunka la siin galdiisa riyuunku walaa yara hor ku jartaan maanaa riyuunka kala midi walaa bahob lahaa wal sheegoo bilaabay sinan oo dawaasane wal sheegoo ku badan ay dhaafo insha allah magmaagdiin hanuun lahagaadeegda in suldaankan lala shaqeeyo gacmo furun lakala shaqeeyo booskii walaalkan lankii shahiidii ownun hilmaamo doon cabdulaahi madyar haayi ilaahay shahadiisa ku aqbala
malaag uun sharafta leh culmada ganacsigee oo la ammaanahayo oo min shay laha kubiyo kitaabka ilaahayna dadka ungaami bannaanka laansuri maylanaa reer awgay wadada wanaagsan oo liindoorada halka garabsurmo suldaanka maylanaa wala imtixaamo adama dooran ilaahay kinka kaalme marran wajiisteeklana garabka waana maagaa waana biidn illaahi alkariim suldaan muslamaata maalmo ka hor ayay ahayd markii ay qabsoontay munaasabadii caleemasaarka suldaanka guud ee beesha hadame taas oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin iyo marti sharaf isaga kala yimid wilaayaadka hiiraan baay gado iyo bakool mahadsanid aqoone cabdilqani wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya degmooyinka iyo deegaanada wilaayadii hiiraan waxaa si habsami leh kaga socota wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiil irshaad waxaana fagaaro ku yaala degmada ceelcali lagu gubay waxyaabaha mamnuucaadka ah sida waxyaabaha dhacay moobillada shaashadda iyo waxyaabaha kale ee dhibaatada ku ah nolosha qofka muslimka ah bulshada ku dhaqan xaafadaha degmada ceel cali ayaa isugu soo baxay fagaaraha lagu gubayay waxyaabaha dhacay iyo waxyaabaha kale ee mamnuucaadka ah ee ciidamadii xisbadu kusoo qabteen howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmadaasi odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ganacsatada degmada ceel cali ayaa si weyn usoo dhoweeyey wejiga labaad ee xamlada ka dhaqan gashay degmada ceel cali waa degmada ceel cali waxaana uga hadlowhaynaa oo xalfadda lasoo dhigay waxay ku saabsan tahay dacwooyinkii maalmahan socday ee ku saabsanay waxyaabaha dadka iyo dalka iyo diinta intaba wax u dhima oo ay ka mid yihiin waxyaabaha dhacay oo raashiinka ah oo cudurrada xuxun oon daawo lahayn laga qaado iyo waxyaabaha alxamdulilaahi sidii bacyaalkaoo kale ee dalkana waad guuriyo bacda sidaad ku aqaantiin geedaha hadday qabsata waa qallalaan alxamdulilah xoolaha hadday cunaanna waa huudaan aqrina waa dhintaan dhibaato badan ay leeyihiin intaas ayaan ka alxamdulilaahi maanta xalfadeed aan u joognaa ilaahigii noo suurogeliyaa ku mahadsan waxaa kaloon mahad ballaaran u celinayaa walaalaha shaqadan qabtay ee naga soo dhex saaray awsaaqdan faraha badan leh qarnigooda uu dhammaaday ay dhici karto haddii la isticmaalo inay dhaliyaan virus laga helo cudurro maaragtay aan horey loo arag ama aan la dareemi karin inay dhaliyaan laga yaabo nimanka walaalahaas waan u mahad celinayaa iyagoo wata shaqadoodii loo egmaday caamka ahayd oo soo gaartay walaayada ehel cali ee ahayd irshaadul umma ilaa sabiili rashaad allaha suurogeliyaa ku mahadsan walaalaha qabtayna aaday ugu mahad celinaya mahadgaar ay leeyihiin runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay annagoo ah bahda ganacsatada runtii waxaa jirta waxyaaba badan oo aan la dareensanayn dadkana kolley biniaadam waaye dadka qaar in dhexjeclo gasho wax suuragal laakiin dadka badankooda waxyaabaha wax keenaya dhacay in lasii iibiyo waxyaaba qaar oo taariikh oo bug ay saaran tahay oo dadkii taarikhdaasay ku qaldamayaan iyo waxyaabaha dheydkooda uu tirtiran yahay oo dadkii si muuqato oo waadaha aysan uu arkaynin ma dhihi karno dadkii alaab dhacday ay si ku talagal ah ugadanayeen waxyaaba qaar oo qoontar ay keentay iyo waxyaaba taariikhdooda si qaldan ay u qoran tahay ama ay baaba'san tahay waxyaabahaasoo iskaashaday ayaa keenay qwaana jasaakumullahu khayran arrintaas waxay noqotay arrin najaxa dadka muslimiintana aad bay ugu farxeen waqaasan degmada reeceel cali owle markii horeba dadaalkooda wuu fiicnaa haddana markii laga suuliyey waxyaalihii maaragtay nafta ibsaanka dhibhayay aad bay dadku u farxeen ee faayadhowrka iyo badqabka ummadda in la ilaaliyo ummadda muslimiinta degmada ceel cali way qaateen tan iyo markii wilaayadii hiiraan ku dhawaaqday in la gudagelay wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiil irshaad ayaa waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan si dardar leh kaga socota wejiga labaad ee xamlada
mahadsanid walaalka yaasir ugu dambayntiina darawalkii gaarka ahaa ee madaxii hore ee maamulka dabadhilifka ee soomaali galbeed ayaa ka badbaaday iskuday dil kadib weerar ka dhacay magaalada adis ababa walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya wararka ka imaanaya magaalada addis ababa ee caasimada dalka itoobiya ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay halkaasi uu ka dhacay iskuday dil oo la doonaya in lagu khaarajiyo xubno aad ugu dhowaa madaxweynihii hore ee maamulka dabadhilifka ee soomaali galbeed murtad cabdi iley waxaa rasaasta lagu furay gaari uu saarnaa nasrudiin canab iyo xubno kale oo ka mid ah shakhsiyaad sida aadka ugu dhowaa cabdi iley waxaana la rasaaseeyey xilli ay kasoo baxeen hoteelka goldan falkan ayaa waxay wararka sheegayaan inuu ka dambeeyey mid ka mid a ilaalada mustafa cagjar hogaamiyaha maamulka soomaali galbeed hadda ugu magacaaban xabashida ninkan ayaa waxa uu ka soo jeedaa qowmiyadda amxaarada isagoona si gaara muddo sannadaha ula socday mustafa cagjar sida wararku ay sheegayaan waxaa falkaasi dilkaa ka badbaaday shakhsiyaadka ilaalada macsanaa ninka sida gaarka loo beegsaday ayaa ahaa darawalkii gaarka ahaa ee cabdi iley balse waxaa ku dhaawacmay laba ruux oo ku sugnaa goobta uu weerarka ka dhacay toddobaadkii hore ayay ahayd markii magaalada addis ababa laga soo afduubtay wasiirkii hore ee waxa loogu yeedhay cadaaladda maamulkii cabdi iley kaasoo nidaamka mustafa cagjar uu ku xidhay magaalada jigjiga aad buu u mahadsan yahay walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayuu kaasi ahaa warbixintiisaas ayaa warkeennii subaxnimo saaka u dambaysay tan iyo kulantideenna dambe war kal lamid ah intaanu ku kulmi doono sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir